kadib markii uu ruushku weeraray ukraine sweden iyo finland waxay joojiyeen siyaasadoodii ahayd dhexdhexaadka milatari waxayna codsadeen inay xubin ka noqdaan xulifada neto si ay u xoojiyaan soohnimahooda inkasta oo wadamada xubnaha ka ah xulifadaasi badankoodu ay si deg dega u ansixiyeen artiyadii labadaasi dal hungari iyo turkiya ayaa ishortaagay madaxweynaha turkiya rajib dayib erdoqon ayaa stockholm iyo hersegni ku eedeeyey gaar ahaan sweden inay magangelyo ku hayaan xubno ka tirsan kooxaha kurdiyiinta ee p k k iyo p y d labadan kooxoodba cankara waxay u aragtaa argagixiso madaxweyne erdoqan waxa kale oo uu labadaasi dal ka dalbaday inay ka qaadaan dalkiisa cunaqabatayn ay kusoo rogeen sanadkii labada kun iyo sagaal tobankii kadib markii ciidamada turkigu ku duuleen waqooyiga suuriya erdoqon ayaa sheegay waagaas inay jiraan khataro la xidhiidha ammaanka dalkiisa ka hor intaanay cankara ansixin arjiyadan saddexdan wadan turkiya sweden iyo finland ayaa heshiis ku kala saxeexday kulankii neeto ee sanadkii aynu soo dhaafnay ka qabsoomay magaalada madrid ee dalka sbain labadaasi wadanna waxa ay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan walaaca cankara ee la xidhiidha ammaanka wixii heshiiskaasi ka dambeeyey sweden iyo finland cunaqabatayntii hubka way ka qaadeen turkiya waxaanay sheegeen inay isha ku hayaan inay gacanta u geliyaan xubnaha ku eedeysan argagixisada sweden waxay ansixisay sharci lagaga hortegaya argagixisada sidoo kale laakiin cankara waxa ay ansixisay oo keliya arjigii finland erdoqan waxa uu sheegay inaanay sweden kasoo wada bixin shuruudihii uu ku xidhay waxaa xaalada cirka ah kusii shareeray kadib markii kooxo midigta fog ah ay nuqul qur-aanka ka mid ah gubeen oo sweden kasoo jeeda dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda sweden ayaa qaarkood aaminsan yihiin inay sweden door bidayso in xisbiga mucaaradka ahi ku guulaysto doorashada ka hor inta aynaan arrinkan gorfayn saansaanta doorashada iyo waxa laga filayo ayaan weydiiyey cabdifataax xasan yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda degan magaalada istanbul cabdixaafid waxaa lagu jiraa maalmihii ugu dambeysay ololaha doorashooyinka dalka turkiga ka dhici doona tan madaxtinimada iyo tan baarlamaanka wada socda oo dhici doona xadda nagu soo waajahan waxaa mar dhoweed shir jaraad uu qabtay gudoomiyaha hay-adda doorashooyinka dalka turkiga uu sheegay markay soo xidhanto maalinta axadda codeynta doorashooyinka inay sheegi doonaan hordhaca natiijada isla maalintaasba sidoo kale waxaa jira ninkii saddexaad u tartamayay kursiga madaxtinimada dalka turkiga oo muxaram injil la yirahdo isna uu iscasilay shalay iscasilaadaas oo lagu falanqeeyay in codadku heli lahaa ay kala qeybsami doonaan sidoo kale madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyip erdogan oo hogaaminaya xisbiga talada haya iyo ninka kale oo hogaaminaya kamaal kolshaal olu ayaa iyaguna saxaafadda isku marinaya hadallo kulul oo kaambeynka siyaasadeed iyo doorashooyinkaba sidoo kale madaxtooyada dalka ruushka ayaa ka jawaabtay hadalkii uu shalay lagu eedeeyay ahaa ninka talada kamaal kolshaal olu oo hogaaminaya xisbiga mucaaradka uu ku sheegay in fargelin ruushka ku hayo arrintaas oo madaxtooyada dalka ruushka ay eedaas iska leexisay marka waxaad moodaa in arrimuhu see u socdaan gebagaba ay kusoo dhow yihiin oo loo diyaar garoobaya maalinta xadda doorashooyinka dhici doona kulan u dhowaan ra-iisul wasaaraha sweden olaf kristerson la yeeshay ra-iisul wasaaraha jarmalka olaf sholes ayuu ku sheegay inuu rajaynayo in si deg deg ah turkiya u ansixin doonto arjigooda neto doorashada kadib hadalkan ayaa loo fasishay in madaxda sweden aaminsan tahay in mucaaradku weylka qaboobaan doonaan madaxweyne erdoqan sidaasina waxaa qaba maxamed cawad maxamed oo ah falanqeeyo degan magaalada gothenburg ee dalka haatan waxaa muuqatay sweden inay rajo ka duwan rajadii hore ay qabto oo ay doonayso in ay naato si dhaqsaa ugu biirto waa haddii ay guuleystaan mucaaridka dalkaasi ee turkiga doorashada lagu wado maalinta xadda inay dhacdo waxaa muuqata sweden iyo wadamo badan oo kaloo galbeedka ahi in markaasi taageero weyn ay u fidinayaan mucaaridka dalkaasi turkiga rajo weynna ay ka qabaan inay ku guuleystaan doorashada maalinta xaddaa dhici doonta waxyaabaha isbedelay ee muuqda waxaa ka mid ah sweden markii hore gorgortan xoogan iyo wadahadallo ayay la wadeeyey turkiga balse ilaa iyo intii ay doorashadu soo dhowaatay wadahadalladaasi waa ay joogsadeen waxaana si weyn isha loogu hayaa markaa la eegaya bal natiijada kasoo baxda doorashadaasi taasi oo haddii ay u dhacdo in dhanka mucaaridka turkigu ay guuleystaan ay guul weyn u noqon doonto sweden oo markaasi ballanqaad rasmiga ka haysata ee mucaaridka dalkaasi turkiga in ay dedejiyaan qorshahooda ku biiritaanka ururka naato ay kaga mid noqonayaan balse ilaa haatan lama oga cidda doorashadaasi turkiga ku guuleysan doonta balse waxaa muuqata uun in dowladaha reer galbeedka iyo mucaaridka dalkaasi turkiga oo samaystay midoob ay leeyihiin in ay xiriir fiican haatan leeyihiin ayna muuqato mustaqbalka in sweden ay ka mid noqon doonto nato haddii mucaaridku guuleysto ra-iisul wasaaraha sweden waxaa kale oo uu sheegay in aanay imika socon hawsha ansixinta arjiga ee turkiya ilaa doorashada kadib oo la ogaado cidda ku guulaysanaysa waxaanu rajaynaynaa ayuu yidhi in la ansixin doono doorashada kadib iyo ka hor kulanka neto ee ka qabsoomi doona litwaniya bisha julaay ee soo socota waa calaamad kale oo muujinaysa inay stockholm door birayso mucaaradka turkiya inay ku guulaystaan doorashada dhacaysa berito cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london